waxaan soo qabanay maanta alaabtaan aad u jeediin miinooyinkan iyo qaraxyadan iyo jeerigaamadan iyo rasaastan waxaa iska lahaa shabaab gaarigay saarraayeen gaarigan meesha taagan maxaan ku idhaahdaa waan waana ogeyn waxaan daba soconnay ilaa iyo meeshuu ka yimid adigu ilaahay fadligiis aakritaankii waxay noqotay inaan ku guulaysanno raggii watay waa kuwa halkaa fadhiya maxaan ku idhaahdaa waa masiibo ummadda in lagu halaaga la rabay oo ilaahayna ka badbaadiya annaguna aan xogteeda hayno ee ku dadaalay inaysan u gudbin marka arrintaasaan idinku yeerdhay inaan idiin sheegno waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaarigu wuxuu ku socday boosaaso magaalada boosaaso u socday sidaan warka ku hayno howlgalka kan waxay u eg tahay inay isku xiran yihiin kuwa xagga ka keenay iyo kuwii maxaan ku idhahdaa xagga jooga alaabta iyo dharka iyo waxa meesha yaalla iyo miinooyinka waxaa loo waday boosaaso iyo nimanka buuraha ka dagaalama sidaan xogta rasmiga ku hayno